magaalada kismaayo ayaa lagu soo gebagabeeyey tobabarkan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka fuseg islamarkaana ku saabsanaa tabinta sheekooyinka la xiriira dhalinyarada kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo xiritaanka tababarka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah ururka fuseg dhalinyaro iyo suxufiyiin cabdulaahi cabdiraxmaan xogayaha ururka saxafiyiinta jubbaland ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan waxaa magaalada kismaayo loogu soo gebagaboobay tababar saddex maalmood socday oo ku saabsanaa sidii dhallinyarada iyo saxaafadda ay u wada shaqayn lahaayeen isla markaana sheekooyinka dhallinyarada ee bulshada xiisaha u leh loo soo bandhigi lahaa tababarkan oo ay dhallinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada kismaayo ka kala socday isku barteen isku dhexgaleen aqoon isweydaarsi fiicanna ku sameeyeen ayaa gunaanadkiisii waxaa ka dhashay in dhallinyarada ururadooda iyo qaybahooda is-abaabulkooduba ay xiriir wada shaqayneed ay yeeshaan ayna ka wada hadlaan sidii ugu fudud ee ay ku wada shaqayn karaan in tababarka gabagabadiisii maanta ay kusoo beegantana waxay kaloo noo tahay farxad iyo qiimo kale oo aan dhallinyarada soomaaliyeed kula dabaaldegayno xuska siddeetanaad ee maalinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaana guul u rajaynaynaa dhallinyaradii iyo ka soo qaybgalayaashii tababarka ama aqoon isweydaarsiga annagoo u rajaynayna wixii ay kala faa'iideen inay shaqooyinkooda u dabakhi doonaan oo goobahooda shaqada iyo nolol maalmoodkooda isbeddel nololeed uu ku samayn doono